in ka badan boqol iyo lixdan arday oo baratay takhasusyo kala duwan isla markaana fursadan ka helay hay-adda caawin adhaab ayaa shahaadooyin la guddoonsiiyey waxayna wax ka barteen jaamacadda cambridge international oo ku taala cariga ingiriiska magacii saddexan waxaa la maxamed xuseen buule kumagac dheer keynaan buule marka waxaan sameeyey diploma in business administration and management alxamdulilah maanta aadaan ugu faraxsannahay inaan graduation ka soo qayb galo final examkan waxaan sameynay last year september waan ka baasay dhagaxley ahaan ardayda aad baan uga baasnay marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay kooskana aad buu noo anfacayaa maxaa la dhihi jiray inta qof oo sameysay different courses bay sameeyeen ana kaastan ahaan kooskaad aan sameeyey aad buu i anfici doona waxaan rajaynayaa inaan noqdo qof maxaa la dhihi jiray ka ku shaqaysto father education kalena kusii sameeyo bachelor degree waan rajaynaya marka waxaan aad mahadcelin ugu sameynaya cambridge iyo help dhadhaab oo naga caawiyeen inaan maanta soo gaarno meesha hadda aan joogno qaar ka mid a dhallinyaradii ka barmoostay imtixaanka ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta magacayga waa khaliif axmed maxamed kooska aan sameyna waxaa weyaan leadership and management maasha allah cambridge ayaana ka sameeyey maanta aad baan u faraxsanahay maadaama ay tahay maalin qalinjibinta aan sameeyey maasha allah aad ayuu muhiim u yahay sababtoo ah waxaan filaynaa kooskan haddii ahaan lahed lacag wax laga bixinaayo inay zaa'id u badan tahay balse waxaan ku helnay si free ah tabarucaad ah inagoo shilin aanan bixinin yaan maantana qalin jebinay cabdullahi cabdiraxmaan nuur waxaan ka imaaday xaga dheer waxaan sameeyey logistics supply and chain management aad baan u faraxsana maanta waqtiga horta ku tuma aan ku fakaraya inaan sameeyo kooskan laakiin alxamdulillah maanta riyadaydu waa soo rumo magacaygu waa xabiibu saciid digaale kooskan sameeye waxaa human resource and personal management aad baan u faraxsanahay maanta maadaama aan graduationka aan joogo maasha allah aad baan ugu farxa maasha allah dareenkayga midaa la qaayas karin waaye adii ilaa cabaar waa sugaayey markii dambe alxamdulilah way ii suurta gashay alxamdulilah maantana waxaa joogaa gabagabadii magacayga waxaa la xasan cali ibraahim waxaan ku imaada xareer dhagaxley kam waxaana sameeyey kooska dibloma in human resource management maasha allah dareenkayga maasha allah maanta zaa'id waaye waan ku faraxsanahay maadaama aan kasoo qayb galay graduation aan kasoo qayb galay ee cambridge waan u mahad celinaa magacaydu saddexaan waxaa la yidhahdaa aadan cabdulaahi axmed waxaan ka imaaday kaamka xagdheera waxaan sameeyey kooska human resource management dareenkayda lama soo koobi karo aad iyo aad baan u faraxsanahay maxaa yeelay fursaddan waa fursad maarata waqti dheer aan sugeynay waxaad dareemi kartaa maaragtay haddii wax waqti fara badan maaragtay usoo dadaalaysay in haddii maalinka u dambeysay maaragtay haddii oo la graduate gareynayo ama finalka markaa soo gaarto haddii wixii markaa iyada aa soo shaqaysata in lagu awaard gareeyo waxaa weeyaan haddii waa dareemi kartaa qofka asaga farxadda iyo waxa uu dareemayo dhanka kale waalidka bahda waxbarashada iyo ka soo qaybgalayaashii ayaa bogaadiyey da'yarta waxbaratay
magacayga saddexan waxaa layidhahda deeqo maxamed shuuriye gabadhayda qalinjibinaysaan u mahay sababteeda waan faraxsanahay maanta aad aan u faraxsanahay wallaahi aad baan ugu mahad celinayaa sidii firi ay noogu siiyeen iyo waxa ay si noo sameeyeen aad baan ugu mahad celinaya wallaahi culeys weyn baa iga dhacay culeys weyn baa iga dhacay aad u weyn baa iga dhacay aad baana ugu mahad celinayaa
dadka aad faa'iido ugu leh specially dhallinyarada waxaan u arkaa inay dhallinyarada ay mashruucan ay ka faa'iideen sababtoo ah ilmo badan oo waxaa jirtaa foonfooga markay bogaan oo meelaha iska aadi jiray oo macnaha tashary education aanan heli jirin dadaab waxay fududaysay inay ardayda ay helaan tashary education waa waxbarashada saddexaad waa arrin muhiim ah oo mustaqbalka ilmaha toos u dhisayso dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab markay bogaan iskuullada sare badankood kuma biiraan jaamacadaha dalka sababtuna waa dhaqaale yari iyo inaysan haysanin sharciyo ay ku safraan cabdi aadan khaliif oo ka mid a dhallinyaradii xeryaha ku koray wax ku bartay kadibna dib u dejin ka helay waddanka ingiriiska ayaa suurageliyey inuu waxbaro boqolaal ka mida da'yarta xeryaha isagoo fursado waxbarasho sannad kasta uga keena jaamacadda cambridge international oo bixisa takhasusyo kala duwan waxayna wax ku bartaan qaabka loo yaqaano distance lanin gruubkii sideedaad oo sanadkii sideedaad qalinjabinaysa ay ku saabsaneed ardayda waxay ku samaysay imtixaanka boqolsagaashanlix arday boqol iyo toddobaatan iyo toddoba ardayna way baasta koosaska way kala duwan yihiin waxaa ku jira logistics koosaska maamulka administration management la yidhaahdo waxaa ku jira qaybtan shaqada iyo shaqaaleynta h r-ka la yidhaahdo maxaad ku xulataan ardayda markaad siinaysaan
ardayda marka koowaad waa la soo dejiyaa waxbarashada way soo codsadaan waxaa la soo sameeya wax lahaa shortlist kadib waxaa laga qaadaa imtixaan taas oo la fiirinaya qofkan inuu ka soo bixi doono waxbarashadan iyo inay kale iyadoo waxaa loo diraya qaab imtixaanuba la marinaya sidaa arkaysaba dadkii lacagtii laga soo qaaday waxbarashada qayb ciyaalka ka bixinaya ayaa maanta soo gartay inay dhadhaab imaadaan xalfadan qalinjibintana ka soo qayb qaataan hayeeshee waxaa jira caqabado ay ku qabaan ardayda fursadaha la siiyey sida uu sheegay mar kale cabdi aadan khaliif oo loo yaqaano dhagajuun hadda waxaan aad uga naxay ardayda waxaa le boqol toddobaatan iyo toddoba arday inay imaato waxay imaadana siddeetan ma gaarahay marka shahaadooyinkaasoo dhan qof lagu aaminaya garan maayo waalidna looma dhiibi karo waxay noqonaya inaan celinno ardayga haddana asaga soo xiriiro dhan war lambarkeygii admissionka saas waa shahaadadeedii baan rabaa marka waxun baan samaynana indualleedno laakiin waxaan siinaynaa laba wiig oo kale inay shahaadooyinkooda u imaadaan maxamed baaruud xuseen warbaahinta hystaa dhadhaab